iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afar iyo tobanaad ee yooxanaa jidka loo maro aabbaha qalbigiinnu yuusan murgoon ilaah waad rumaysan tihiin anigana i rumaysta guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaas ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oo meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygaan idiin qaadan doonaa in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan oo meeshaan tegayo iyo jidkaba waa taqaaniin toomas ayaa ku yidhi sayidow ma naqaan meeshaad tegaysid ee sidee baan ku naqaan jidka markaasaa ciise wuxuu toomas ku yidhi anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha ninna aabbaha uma yimaado xaggayguu ka yimaado maahee haddaad i garateen aabbahayna waad garan lahaydeen hadda kadib waad garanaysaan waadna aragteen filibos baa ku yidhi sayidow aabbaha na tus waanaa nagu filan yahay markaasaa ciise wuxuu ku yidhi ma intaas baan idinla joogay oo aanad i garanaynin filibosow kii i arkay wuxuu arkay aabbaha sidee baad u leedahay aabbaha na tus miyaadan rumaysan inaan aabbaha ku jiro aabbuhuna uu igu jiro erayadan idinkula hadlayo anigu iskagama hadlayo aabbahaase igu jira ayaa shoqolladiisa sameeya i rumaysta inaan aabbaha ku jiro oo aabbuhuna aniga igu jiro haddii kale shuqullada aawadood ii rumaysta runtii runtii waxaan idinku leeyahay kii i rumaystaa shuqullada aan sameeyo isna wuu samayn doonaa oo shuqullo kuwan ka waaweynna wuu samayn doonaa maxaa yeelay aabbahan u tegayaa oo wax alla waxaad magacayga ku weyddiisataan waan samayn doonaa in aabbuhu ku ammaanmo wiilka haddii aad wax igu weyddiisataan magacayga waan samayn doonaa ciise wuxuu ku ballanqaaday ruuxa haddii aad i jeceshihiin qaynuunnadayda waad xajin doontaan aniguna aabbahan baryi doonaa isna wuxuu idiin siin doonaa gargaaro kale inuu idinla jiro weligiin waxa weeye ruuxa runta ah oo aanay dunidu qaadan karin waayo ma aragto garanna mayso idinkuse waad garanaysaan waayo wuu idinla jiraa wuuna idinku jiri doonaa idinkama tegi doono agoonnimo ee waan idin imaanayaa in yar dabadeed dunidu i arki mayso mar dambe idinkuse waad i arkaysaan waan noolahay taas aawadeed idinkuna waad noolaan doontaan maalintaas waxaad garan doontaan inaan aabbahay ku jiro idinna aad igu jirtaan anna aan idinku jiro kii qaynuunnadayda haysta oo xajiya waa kaas kan i jecel kan i jecelna aabbahay waa jeclaan doonaa anna waan jeclaan doonaa waana isu muujin doonaa isaga yudas yudas iskariyot ma aha ayaa ku yidhi isaga sayidow maxaa dhacay oo annaga aad isugu kaayo muujin doontaa dunidana aadan isugu muujin doonin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi haddii nin i jecel yahay hadalkayguu xajin doonaa aabbahayna waa jeclaan doonaa oo waannu u imaan doonaa waana la joogi doonaa kii aan i jeclayn hadalkayga ma xajiyo hadalkaad maqlaysaanna kayga ma aha laakiin waxaa leh aabbaha i soo diray waxyaalahaas ayaan idinkula hadlay intaan idinla joogay laakiin gargaaraha ruuxa quduuska ah oo aabbuhu ku soo diri doono magacayga wax kasta ayuu idin bari doonaa wuxuuna idin xusuusin doonaa wax kasta oo aan idinku idhi nabad baan idinka tegayaa nabaddaydana waan idiin siinayaa sida dunidu u siiso anigu idiin siin maayo qalbigiinnu yuusan murgoon yuusanna biiqin waad maqasheen inaan idinku idhi waan tegayaa waanan idin imaanayaa haddaad i jeclaateen waad farxi lahaydeen waayo aabbahaan u tegayaa maxaa yeelay aabbuhu waa iga weyn yahay haatan waxaan idinku sheegay intaanay dhicin in markay dhacaan aad rumaysataan mar dambe wax badan idinlama sii hadli doono maxaa yeelay kan madaxda dunida ahu wuu imaanayaa isaguna waxba iguma laha laakiin tan waa in dunidu ku garato inaan aabbaha jeclahay iyo inaan sameeyo sida aabbuhu igu amray kaca aynu meeshan ka tagnee iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shan iyo tobanaad ee yooxanaa geedka canabka ah iyo laamaha anigu waxaan ahay geedka canabka ah oo runta ah aabbahayna waa beerfalaha laan walba oo igu taal oo aan midho dhalin wuu gooyaa oo mid kasta oo midho dhasha ayuu nadiifiyaa si ay midho ka sii badan u dhasho durbe waad nadiifsan tihiin hadalkan idinkula hadlay daraaddiis igu jira anna aan idinku jire sida laantu keligeed aanay midho u dhali karin haddaanay geedka canabka ah ku oolin sidaas oo kale idinkuna ma dhali kartaan haddaydnan igu jirin anaa ah geedka canabka ah idinna waxaad tihiin laamihii kii igu jira oo anna aan ku jiro kaasaa midho badan dhala maxaa yeelay la'aantay waxba ma samayn kartaan qof uun hadduusan igu jirin waxaa loo tuuraa sida laan oo kale waana qallalaa markaasaa la ururiyaa oo dabka lagu tuuraa oo la gubaa haddaad igu jirtaan oo ay erayadayduna idinku jiraan weyddiista waxaad doonaysaanba waana laydin yeeli doonaa waxaa aabbahay ku ammaanmaa inaad midho badan dhashaan waxaadna noqon doontaan xertayda siduu aabbuhu ii jeclaaday ayaan anna idin jeclaaday jeceylkayga ku sii jira haddaad qaynuunnadayda xajisaan jeceylkaygaad ku jiri doontaan sidaan qaynuunnada aabbahay u xajiyey oo aan jacaylkiisa ugu jiro waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in farxaddaydu idinku jirto iyo inay farxaddiinnu buuxsanto kanu waa qaynuunkayga inaad isjeclaataan sidaan idin jeclaaday ninna ma leh jacayl kan ka weyn inuu nin naftiisa u bixiyo saaxiibadiis saaxiibaday baad tihiin haddaad yeeshaan waxaan idinku amro mar dambe addoommo idinku yeedhi maayo maxaa yeelay addoonku garan maayo wuxuu sayidkiisu sameeyo laakiin saaxiibbo waan idinku yeedhay maxaa yeelay waxaan aabbahay ka soo maqlay oo dhan ayaan idin ogeysiiyey idinku ima aydna dooran laakiinse anaa idin doortay waanan idin diray inaad tagtaan oo midho soo dhashaan iyo in midhahiinnu sii jiraan in wax alla waxaad aabbaha magacayga ku weyddiisataan uu idin siiyo waxyaalahaas ayaan idinku amray inaad isjeclaataan dunida iyo ruuxa runta dunidu hadday idin nabcaato waad garanaysaan inay hortiin i nabcaatay haddaad kuwa dunida ahaan lahaydeen dunidu kuweeda way jeclaan lahayd laakiin kuwa dunida ma ahidin waanse idinka doortay dunida taas aawadeed dunidu way idin nacab tahay xusuusta hadalkan idinku idhi addoonka ma weyna sayidkiisa hadday i silciyeen idinkana way idin silcin doonaan hadday hadalkayga xajiyeen kiinnana way xajin doonaan laakiin waxyaalahaas oo dhan waxay idinku samayn doonaan magacayga aawadii maxaa yeelay waxaanay garanayn kii i soo diray haddaanan iman oo aanan la hadlin dembi ma ay lahaadeen laakiin hadda dembigooda marmarsiinyo uma haystaan kii i neceb waxaa kaluu necab yahay aabbahay haddaanan dhexdooda ku samayn shuqullada aan nin kale samayn dembi ma ay lahaadeen haddase aniga iyo aabbahayba wayna arkeen oo na nabcaadeen laakiin sidaas waxay u noqotay inuu dhammaado hadalka sharcigooda ku qorani way i nabcaadeen sabab la'aan laakiin markuu yimaado gargaaraha oo aan xagga aabbaha ka soo diri doono isagoo ah ruuxa runta oo xagga aabbaha ka soo baxa ayuu ii marag furi doonaa idinkuna waad marag furi doontaan waayo tan iyo bilowgii waad ila jirteen iminka waxaynu bilaabaynaa cutubka lix iyo tobanaad ee yooxanaa waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay inaydnaan ka xumaanin waxay idinka saari doonaan sinagogyada weliba saacaddaa imaanaysa in mid walboo idin dilaa oo u malaynayo inuu ilaah u adeegayo oo waxay waxyaalahaas u samayn doonaan waayo waxaanay garanayn aabbaha iyo aniga toona laakiin waxaan waxyaalahaas idinkula hadlay in markii saacaddoodu timaado aad xusuusataan inaan idin sheegay tan iyo bilowgii waxyaalahaas idinkulama hadlin maxaa yeelay waan idinla joogay laakiin hadda waxaan u tegayaa kii i soo diray midkiinna i weyddiin maayo xaggee baad tegaysaa waxyaalahaas aan idinkula hadlay aawadood qalbigiinna murug baa ka buuxsantay laakiin runta ayaan idiin sheegayaa waxaa idiin roon inaan tago haddaanan tegin gargaaruhu idinma iman doono laakiin haddaan tago waan idin soo diri doonaa isagu markuu yimaado wuxuu dunida ku caddayn doonaa xagga dembiga iyo xaqa iyo xukunka xagga dembiga waayo way i rumaysan waayeen xagga xaqa waayo aabbahan u tegayaa imana arki doontaan mar dambe xagga xukunka waayo kan madaxda dunida ah waa la xukumay wax badan oo kalaan leeyahay inaan idin sheego laakiin iminka qaadi kari maysaan laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan waayo isagu iskama hadli doono wuxuuse ku hadli doonaa wuxuu maqlo wuxuuna idiin sheegi doonaa waxa imaanaya wuu i ammaani doonaa waayo waxayguu qaadi doonaa wuuna idiin sheegi doonaa wax kasta oo aabbuhu leeyahay anigaa leh sidaa daraaddeed waxaan idhi waxayguu qaadaa wuuna idiin sheegi doonaa wax ku saabsan ciise tegiddiisa in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan sidaa daraaddeed xertiisa qaarkood waxay isku yidhaahdeen waa maxay waxaan uu inagu leeyahay in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan iyo maxaa yeelay aabbahan u tegayaa haddaba waxay yidhaahdeen waa maxay waxaan uu leeyahay in yar dabadeed garan mayno wuxuu leeyahay ciise ayaa garanayey inay doonayeen inay wax weyddiiyaan oo wuxuu ku yidhi ma waxaad isweyddiinaysaan xaalkan aan idhi in yar dabadeed i arki maysaan oo weliba in yar dabadeed waad i arki doontaan runtii runtii waxaan idinku leeyahay waad ooyi doontaan oo barooran doontaan duniduse waa farxi doontaa waad murgoon doontaan laakiin murugadiinnu waxay u rogman doontaa farxad naagtu goortay umulayso way murugootaa waayo saacaddeedaa timid laakiin markay ilmaha umusho dhibtii dib uma xasuusato farxad aawadeed waayo nin baa dunida ku dhashay iminka haddaba waad murugaysan tihiin laakiin mar dambe ayaan idin arki doonaa qalbigiinnuna wuu farxi doonaa farxaddiinnana ninna idinkama qaadi doono oo maalintaasna waxba ima weyddiin doontaan runtii runtii waxaan idinku leeyahay haddii aad wax un weyddiisataan aabbaha magacayga ayuu idinku siin doonaa tan iyo iminka waxba magacayga kuma weyddiisan weyddiista waanad heli doontaan inay farxaddiinnu buuxsanto waxyaalahaas ayaan masaallo idinkula hadlay waxaa imaanaysa goortii aanan mar dambe masaallo idinkula hadli doonin laakiin aan bayaan idinkaga warrami doono aabbaha maalintaas waxaad ku weyddiisan doontaan magacayga idinkuma lihi inaan aabbaha baryayo daraaddiin waayo aabbaha qudhiisu wuu idin jecel yahay maxaa yeelay waad i jeclaateen oo waadna rumaysateen inaan xagga ilaah ka imid aabbaha ayaan ka imid oo aan dunida imid haddana waan ka tegayaa dunida oo aabbahaan u tegayaa xertiisii ayaa ku tidhi bal eeg bayaan baad hadda u hadlaysaaye oo masaal ku hadli maysid iminka waannu garanaynaa inaad wax walba taqaan oo aadan u baahnayn qofna inuu wax ku weyddiiyo taas aawadeed waannu rumaysannahay inaad ilaah ka timid ciise ayaa ugu jawaabay hadda ma rumaysan tihiin ogaada saacaddii baa imaanaysa waana timid kolkaad u kala fardhi doontaan mid kasta xaggiisa anna keligay baad iga tegi doontaan oo weliba keligay ma ahi waayo waxaa ila jooga aabbaha waxyaalahaas waxaan idinkula hadlay inaad nabad igu haysataan dunida ayaad dhib kala kulantaan laakiinse kalsoonaada anaa ka adkaaday dunida e iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba-iyo tobanaad ee yooxanaa tukashadii ciise waxyaalahaas ciise ayaa ku hadlay markaasuu indhihiisii kor u qaaday xagga samada oo yidhi aabbow saacaddii way timid ammaan wiilkaaga inuu wiilka ku ammaano sidaad amar ugu siisay dadka oo dhan inuu nolosha weligeed ah siiyo kuwaad isaga siisay oo dhan tanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adoo ah ilaaha runta ah oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii aad soo dirtay dhulka ayaan kugu ammaanay anoo dhammeeyey shuqolkaad ii dhiibtay inaan sameeyo haddana aabbow adiga qudhaadu igu ammaan ammaantan kula lahaa intaan dunida jirin magacaagaan u muujiyey dadkii aad dunida iga siisay kuwaagii bay ahaayeen oo anaad i siisay iyaguna hadalkaagay xajiyeen hadda waxay garanayaan wax kastoo aad i siisayba inay xaggaaga ka yimaadeen waayo erayadaad i siisay ayaan siiyey iyaga wayna aqbaleen run ahaan bayna u garteen inaan kaa imid wayna rumaysteen inaad i soo dirtay iyaga waan kuu baryayaa kuu baryi maayo dunida laakiin waxaan kuu baryayaa kuwaad i siisay waayo waa kuwaagii waxayga oo dhan adaa leh waxaagana anaa leh iyagana waan ku ammaanmay anigu dunida sii joogi maayo kuwanuse duniday joogayaan aniguna waan kuu imaanayaa aabbaquduusow iyaga ku hay magacaagii aad i siisay inay mid ahaadaan sideenna oo kale intaan iyaga la jiray waxaan iyaga ku hayey magacaagii aad i siisay waanan ilaaliyey midkoodna ma lumin wiilka halaagga maahe in qorriinku ahaado haddana waan kuu imaanayaa oo waxyaalahan ayaan ku hadlayaa intaan dunida joogo inay haystaan farxaddayda oo ay ka buuxsanto iyaga hadalkaagii ayaan siiyey oo dunidu waa nabcaatay waayo iyagii kuwa dunida ma aha sidaanan kan dunida u ahayn kaa baryi maayo inaad iyaga dunida ka qaadid waxaanse kaa baryayaa inaad ka dhoortid kan sharka leh iyagu kuwa dunida ma aha sidaanan kan dunida u ahayn iyaga quduus kaga dhig runta hadalkaagu waa rune sidaad dunida iigu soo dirtay ayaan anna iyaga dunida ugu diray oo aawadood ayaan quduus iskaga dhigaa in iyagana xagga runta quduus lagaga dhigo kuwan oo keliya kuu baryi maayo waxaanse weliba kuu baryayaa kuwa igu rumaysanaya hadalkooda aawadiis inay dhammaan mid ahaadaan sidaad adigu aabbow iigu jirtid aniguna aan kuugu jiro inay iyaguna inoogu jiraan in dunidii rumaysato inaad i soo dirtay oo ammaantaad i siisay iyagaan siiyey inay mid ahaadaan sidaynu mid u nahay iyagaan ku jiraa adna anigaad igu jirtaa inay mid ku dhan yihiin in dunidu garato inaad i soo dirtay iyo inaad iyaga u jeclaatay sidaad ii jeclaatay aabbow kuwaad i siisay waan doonayaa inay ila joogaan meeshaan joogo inay arkaan ammaantaydii aad i siisay waayo adaa i jeclaa intaan dunida la aasaasin aabbaha xaqa ahow dunidu kuma ay garanaynin laakiinse waan ku garanayey kuwanna waxay garanayeen inaad i soo dirtay magacaagan iyagay garansiiyey waanan garansiin doonaa in jacaylkii aad i jeclayd uu ku jiro iyaga anna aan iyaga ku jiro